halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka nebi hosheeca oo ka mid ah kutubta axdigii hore hosheeca wuxuu ka mid yahay nebiyo aan lagu tirin kuwa waaweyn ee reer banu israa'iil ha yeeshee farriimaha ay qorayaan waa farriimo xoog leh oo ka imaanaya dhanka ilaah waxaana reer banu israa'iil looga digayaa khatarta ay leedahay in lagu faraq xirto qaramo aan waxba ka garanaynin ilaaha baaqiga ah ee samada iyo dhulkaba uumay dhegaystayaal markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii toddobaad ee cutubka labaad markaasoo uu lahaa nebigu oo iyana waxay dabageli doontaa kuwa iyada caashaqi jiray laakiinse ma ay gaari doonto way doondooni doontaa laakiinse innaba ma ay heli doonto kolkaasay odhan doontaa waxaan ku noqon doonaa ninkaygii hore waayo markaasaa iga rooneed siday haatan tahay naagta waxaa ku dhacay inkaar oo markii ay ninkeedii ka tagtay ayaa ilaah tusay in kuwa caashaqaya ee lacagta siinaya ay sumcaddeeda keliya dilayaan laakiin aanay ula mid ahayn kii iyada jeclaa waxaa la mid ah israa'iil oo iyadu ilaahyo kale oo aasaaskoodu yahay jinniyo ka doortay ilaaha israa'iil oo ah uumaha samada iyo dhulka iyo ilaaha wax waliba oo neeftii nolosha sankooda ku jirto uumay waxaa ku adkaanaya maalmaha waayo ninkii hal mar arkaa ma uu doonayo inuu sii arko oo ay ka soo horbaxdo israa'iilna sidaasoo kale ayay noqotay oo xagga qalbiga iyo ruuxa ay ka ilduufeen oo kii u roonaa iyo bixiyahoodii bay ku caasiyeen waxaan filayaa marka inaad garateen in masaalka naagta nebiga uu ku habboon yahay qaran ilaahii daryeeli jiray oo ahaa kii iyaga uumay oo welibana uumay dadka oo dhan uu daryeeli jiray si bareer ah ugu dembaabay qarankaasoo ay la noqotay haddii ay ilaah kale yeeshaan inuu u noqonayo isla sidii ilaahoodii hore inkastoo weliba ay garanayeen inaannu ilaah kale oo abuuro ah oo aan ilaaha israa'iil ahayn uusan jirin waxaan kaloo innaga masiixiyiinta ahi garanaynaa in ilaaha israa'iil uu ka dhex shaqeeyo masiixiisa marka goomer qisadeeda haddaan ku soo noqonno waxay waayi doontaa xitaa kuwii caashaqi jiray oo ay ka doonatay kibista iyo biyaha iyo suufka iyo liinanka ama xariirta iyo saliidda iyo cabniinka waanay soo karheen iminka waxaa markaasi goomer la mid noqonaya qaranka reer banu israa'iil oo markii uu ku guuldarraysto inuu ilaah darajeeyo oo uu dunida ku darmaday haddana soo arkay inaan ilaah loo dhaamin oo ku soo noqday ilaahoodii nebi ibraahim iyo nebi isxaaq iyo nebi yacquub oo ahaa israa'iil waxaana nebiga oo waxyiga dadka u sii sheegaya uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii hosheeca cutubka labaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan soo socota waayo iyadu ma ay ogeen inaan anigu siiyey xaruurka iyo khamriga iyo saliidda iyo inaan iyada ku badiyey lacag iyo dahab ay iyadu bacal ugu isticmaali jireen haddaba sidaas daraaddeed anigu haruurkayga wakhtigiisa waan ceshan doonaa oo khamrigaygana xilligiisa waan ceshan doonaa oo suufkayga iyo waxa liinanka ah ee cowradeeda didi lahaana waan ka qaadi doonaa ilaah wuxuu leeyahay haddaba dhegayste waxaan xukumayaa israa'iil waxaan filayaa inaynu isticmaali karno arrinkaas isaga ah oo aynu murtida ka dambaysana u bandhigi karno dadkayaga waxaan ognahay sinada nuuc waliba ee ay tahayba in laga soo dhoweeyo dunideenna maanta iyo weliba dadkayaga qaas ahaan ninbaa wuxuu u tegayaa nin kale naagtii naagina waxay u tegaysaa naag kale ninkeeda intaba nin xukumaya ma lahan oo iskabadaa in la xukumee wuxuu sii badsanayaa saaxiibbada uu leeyahay ee iyagana doonaya inay kuwa hallaabay ku daydaan bal maxaa ku jira macaasi oo laga dhaxlaa waxaa daba yaalla xukun shadiid ah oo dhanka ilaah kaga imaanaya kuwa ku eedaysan waxaan ku soo aragnay cutubkii saddex iyo tobanaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada in ilaah uu lahaa qadariya guurka waa talo iyo weliba amar ilaah xaggii ka yimid wuxuuna kaloo leeyahay qoraha oo ruuxa ilaah uu ka dul hadlayo sida ku qoran isla cutubkan saddex iyo tobanaad aayadda afraad ee baalka saddex boqol lix iyo sagaashan sida tan guurka ha la wada maamuuso oo sariirtuna yaayan nijaasoobin maxaa yeelay qaniisiinta iyo dhilayadaba ilaah waa xukumi doonaa markaa dhegayste hadalkayga meel ku qoro oo waxaad eeg eegtaa mid qof kale xaaskii xumaan ku sameeyey haddii qofka caynkaas oo kale ah bulshada uu ku jiro waxaad arki doontaa in qofkaasu aanay waxba u kala kacaynin waxaana sabab u ah in ilaah uu ka soo horjeesanayo oo wuxuu leeyahay sidii uu goomerba ku yidhi anigu haruurkayga wakhtigiisa waan ceshan doonaa oo qamrigaygana xilligiisa waan ceshan doonaa oo suufkayga iyo waxayga leynanka ah oo cowradeeda dedi lahaana waan ka qaadi doonaa haddaba hadalkaas kuma lahan goomer oo keliya laakiin wuxuu ku leeyahay dhammaan dhiliyada qaniisiinta iyo kuwa gogashooda nijaaseeya oo dhan cid kastoo ay yihiin wuxuu haddii ay beecmushtar weyn ku jiraan hoos u dhigayaa faa'iidadooda haddii ay shaqooyin kala duwan ku jiraanna waxaa hoos u dhacaya shaqadooda waayo ilaah baa ka soo horjeeday iyaga welibana waxaad mooddaa dunideenna maanta inayan ku faraxsanayn in la ciqaabo kuwa qaldaadka gala laakiin ilaah baa goostay ciqaab oo kama baxsan doonaan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka nebi hosheeca cutubka labaad aayadaha toban ilaa saddex iyo toban ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan oo haatan waxaan soo bandhigi doonaa ceebteeda iyadoo ay u jeedaan kuwa iyada caashaqi jiray oo ninna iyada kama samata bixin doono gacantayda oo weliba farxaddeeda oo dhanna waan wada joojin doonaa tan ciidaheeda iyo bilaheeda cusub iyo sabtiyadeeda iyo shirarkeedaba oo waxaan baabi'in doonaa geedaheedii canabka ahaa iyo dhirteedii bardaha ahayd oo ay iyadu tidhi kuwanu waa kiradaydii ay kuwii i caashaqi jiray i siiyeen oo waxaan iyaga ka dhigi doonaa duud waxaana daaqi doonaa xayawaanka duurka rabbigu wuxuu leeyahay waxaan iyada u takhsiiri doonaa maalmihii ay fooxa bacliim u shiday oo ay isku sharaxday hilqadaheedii iyo dahabkeedii oo ay daba gashay kuwii iyada caashaqi jiray anigase ay i ilowday dembiga ugu weyn ee qof bini'aadmi ah uu galo waa inuu ilaah iloobo ama hilmaamo weli waxaan bartamaha kaga jirnaa meeriska cutubka labaad ee kitaabkii hosheeca waxaanan horay idinku sii wadaynaa aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban oo waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba bal eeg qalbigeedaan soo jiidi doonaa oo cidlan iyada keeni doonaa oo si qabow baan ula hadli doonaa oo waxaan iyada halkaasi ka siin doonaa beeraheedii canabka ahaa oo dooxadii caakoorna waxaan uga dhigi doonaa albaab rajo oo iyana halkaasay ku jawaabi doontaa sidii waagii ay dhallinta yareed oo kale iyo sidii maalintii ay dalkii masar ka soo baxday haddaba dooxada caakoor cilmiyan waxay ka micno tahay dooxada dhibaatida waxayna qusaysaa qisadii ku qornayd kitaabka yeshuuca cutubka toddobaad markii reer banu israa'iil ay galeen dhulkii loo ballanqaaday waxaa ka hor yimid saddex cadow waxaa taasoo ay keentay in yeshuuca dalka uu qaybiyo oo wuxuu bilaabay inuu dhulka taakataaka u qabsado cadowgii ugu horreeyey waxay ahaayeen reer yarixo ama reer jeriko oo iyagu u taagnaa dadka dunida waana laga adkaaday waxaa ku xigay dagaalkaasi kii aacii lagu qaaday waxayna reer banu israa'iil la noqotay inay si fudud ku qabsan karaan magaalada aacii maadaama magaaladaasu ay yarayd hase yeeshee aacii waxay u taagneed jidhka aadamiga oo markii aynu masaal ka dhigno arrinkaas isaga ah ayaa dad badan waxay la tahay inay nolosha masiixinimada ku wadi karaan xooggooda waxaase taasoo ay ku dambaysaa dalanbaabi iyo baabba dembiga loogama adkaan karo jidhka laakiin waxaa looga adkaan karaa ruuxa quduuska ah ciise masiixna wuxuu leeyahay wixii jidhka ka dhashaa waa jir wixii ruuxa ka dhashaana waa ruux markaana yeshuuca waa looga adkaaday kolkii hore aacii laakiin wuxuu halkaasi ka bartay cashar lama ilaawaan ah ilaah wuxuu hoga tusaaleeyey reer banu israa'iil inayan magaalada waxba ka qaadan marka la qabsado oo aanay bililiqaysan boollida magaalada waxaa jiray nin aan maqlin hadalladii ilaah oo wuxuu qaatay dahab iyo dhagax qaali ah sababtaas aawadeed ayaa waxaa ciidamadii reer banu israa'iil soo gaaray dhaawac halis ah waxaana dib looga soo cayriyey magaaladii aacii markaasaa yeshuuca uu ilaah hor yimid oo wuxuu weyddiistay in ilaah uu u muujiyo waxa keenay in reer banu israa'iil ay ku hor dhacaan cadaawayaashooda waxaana ilaah uu u sheegay yeshuuca in reer banu israa'iil ay dembaabeen oo ay quursadeen ilaah hadalkiisa waxaana loo sheegay inuu marka hore dembiga wax ka qabto intaannu gaarin guul ama uusan ku taamin inuu cadowgiisa ka adkaado waxaa baaritaan yar dabadeed la ogaaday in nin la yidhaahdo caakaan uu ahaa ninkii dembaabay waxaana golihii reer banu israa'iil oo uu horkacayo yeshuuca ay go'aansadeen in caakaan iyo ilmihiisaba la laayo markaasaa isaga xaaskiisa iyo carruurtiisaba dhagxaan lagu dilay wixii intaasi ka dambeeyey reer banu israa'iil iyadoo uu horseed u yahay yeshuuca ayay guulo badan ka soo hooyeen cadowgooda markii haddaba saaxiib aynu wax ka qabanayno dembiyadeenna jidhka waxaannu guulo ka soo hooyaynaa nolosha masiixinimada ilaahna wuxuu iyaga iminka ku leeyahay dembiyadiinna waa xukumi doonaa markaas dabadeed badgaari doontaan ama ku naalloon doontaan guulo fara badan waxaana qorniinka uu leeyahay markii aynu eegno aayaddii shan iyo tobanaad ee cutubkan labaad oo waxaan iyada halkaasi ka siin doonaa beeraheedii canabka ahaa oo dooxada caakoorna oo dooxada caakoorna waxaan uga dhigi doonaa albaab rajo oo iyana halkaasay ku jawaabi doontaa sidii waagii ay dhallinta yareed oo kale iyo sidii maalintii ay dalkii masar ka soo baxday weli dhulka israa'iil ma helin barakada waxyigu iminka halkan uu inoogu sheegayo laakiin waxaa imaanaya wakhtiga marka ilaah uu kaamili doono waxyigan waxaana uu soo kaamilmayaa marka ilaah uu dhammeeyo ama uu kaamilo waxyigan oo ah wakhti soo socda oo aan cidina garanaynin haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriskan ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda lix iyo tobanaad ee cutubka labaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo waxay maalintaasi noqon doontaa inaad iigu yeedhid ninkaygiyow oo aadan mar dambe iigu yeedhin bacalkaygiyow ayaa rabbigu leeyahay maalinta iyada ah waxaa soo noqonaya xushmadii ay reer banu israa'iil u hayeen ilaah waxaanay ka soo tegi doonaan asnaam caabudkii iyo inay doondoonaan jaceylka qalbigooda wakhtigaas isaga ah waxay ilaah la simi jireen sanamkii la odhan jiray bacal oo aasaaskiisu uu yahay jinniyada waxayna ilaah ugu imaanayaan sida ilaahooda waxaana masaal looga dhigay sida naag ninkeedii dhillannimo iyo dhuuni raacnimo uga tagtay oo dabeetana ogaatay inaannu jirin nin ninkeedii hore ee ay ilmaha u dhashay uga wanaagsanaa markaasay isaga u soo noqonaysaa oo waxay leedahay waxaan ku noqonayaa ninkaygii waxaa markaasi ay ku tusaysaa in ilaah aad iyo aad u qiimeeyo guurka oo uu qofka aadamiga ahna ku qiimeeyo markii uu leeyahay xaas iyo sida uu ula macaamiloodo xaaskiisa ilaah wuxuu doonayaa in reerku uu nabad ahaado si ninka niyaddiisa ay u degganaato oo wuxuu kaloo doonayaa in naagta qalbigeeduna u degganaado oo guriga uu ka jiro jacayl iyo muxubbo ay labada qof ee isqabaa ay isku hayaan waxaana bilaabanaya in dhallaanku ay garasho u yeeshaan ilaah oo gurigaasuna uu noqdo mid ilaah laga weyneeyo xidhiirka guurka oo kale ayaa lagu masaalayaa kan qaranka israa'iil iyo weliba qaran waliba uu ilaah la yeelanayo waa inay ilaah u arkaan sida inuu yahay mid aanay ka go'i karin iyo mid xidhiirkiisu uu sahlan yahay rasuul bawlos oo xidhiirka ilaah iyo dadka ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan taa aawadeed ninna yaannu dadka ku faanin waayo wax walba idinkaa leh ha ahaadeen ama bawlos ama abollos ama kayfas ama dunida ama nolosha ama dhimashada ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha imaan doona dhammaan idinkaa leh idinkuna kuwa masiixa baa tihiin masiixuna waa kan ilaah marka waxaa la doonayaa in masiixa idinku aad yeelataan oo haddii aad masiixa haysataan wax wanaagsan baad haysataan marka xidhiirka ilaah lala yeelanayo waa inuu ahaado mid sokeeyannimo oo la og yahay weliba inuu ka sii wanaagsan yahay kan aynu bini'aadanka la leenahay xidhiirka aynu ilaah la yeelanayno wax lala simi karo ma jiraan wuxuu markaasi qorniinku leeyahay israa'iil kol dambe iigu yeeri mayso bacaliim bacal wuxuu ahaa sanam aad u xun oo jinniyada lagu caabudo kaasoo dadku ay ilmahooda siin jireen waxaana ilaah uu leeyahay waxaana ilaah leeyahay igala mid dhigi maayaan sanamkaas noqon maayaan kuwa u yeerta ilaah aan ilaahooda ahayn oo ilaah waxay kula macaamiloon doonaan bushimo run sheega waxaa ciise masiix oo arrinkaasi ka hadlaya uu leeyahay kuwa sayidow sayidow igu leh ma ahan kuwa galaya boqortooyada jannada haddaan qisada idinka akhriyo kitaabka axdiga cusub ayaa waxaa sayid ciise masiix uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka toddobaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaa qoriinku uu leeyahay sida tan ma ahan qof kasta oo igu yidhaahda rabbow rabbow kuwa boqortooyadii jannada galaya laakiin kii sameeya doonista aabbahayga jannada ku jira kaasaa galaya maalintaas qaar badan baa igu odhan doona rabbow rabbow miyaanan magacaaga wax ku sii sheegin oo miyaanan magacaaga jinniyo ku saarin oo miyaanan magacaaga wax badan oo xoog leh ku samayn markaasaan ku odhan doonaa weligay idinma aqoon iga taga dembiilayaalow waxaa ahmiyadda leh saaxiib waa inaan masiixa la leenahay xidhiir shakhsi ahaaneed laakiin la dooni maayo inaan iska dhigno kuwo masiixa u adeegaya oo mucjiso sameeyayaal ah wuxuu qof waliba ku leeyahay isla sidii oo butrosba ku yidhi miyaad i jeceshahay jeceylka masiixa ayaa ahmiyaddu ay noqonaysaa waayo isagaa horay inoo jeclaaday waxaannu dib ugu soo noqonaynaa meeriska cutubka toddobaad ee kitaabkii nebi hosheeca waxaanan iminka idin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad ee baalka kun boqol sagaal iyo labaatan ee axdigii hore waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo afkeeda waan ka fogayn doonaa magacyada bacaaliinta iyana mar dambe magacooda lama soo qaadi doono waxaa ilaah uu leeyahay magaca bacal waa la ilaawi doonaa oo isaga ayay u soo noqon doonaan bacal wuxuu ku jiraa iminka taariikhda laakiin ma jirto cid iminka bacal caabudaysa waxaanan odhan karnaa ilaah waxyigaas waa kaamilay haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo maalintaas waxaan iyaga aawadood axdi ula dhigan doonaa xayawaanka duurka iyo haadda samada iyo waxa dhulka gurguurtaba oo dalka dhexdiisa waan ka baabi'in doonaa qaansada iyo seefta iyo dagaalkaba oo waxaan ka dhigi doonaa inay si ammaan ah u jiifsadaan waxaa dhulkaas isaga ah ku badnaan jiray isla sida dhulkeennuba uu ahaa duurjoogta oo iminka si tafiirgo'aysa kuwo badanna waa baabi'een xayawaankaas ilaah baa abuuray oo halkaasi geeyey waxayna leeyihiin xuquuqda ah inay dunida ku noolaadaan waayo ilaah baa halkaasi ku beeray waxaana ilaah uu leeyahay isla xayawaankaas ayaa isaga ammaani doona oo wakhtiga mustaqbalka ahi libaaxa iyo wanka waxay wada daaqi doonaan doogga dhulka oo welibana way isla jiifsan doonaan waa umuur ilaah uu samayn doono wakhtiga soo socda taasoo weli aan la kaamilin marka miyaad arkaysaa sida loogu baahan yahay in xayawaanka ilaah u abuuray oo dhan loo dhaqaaleeyo waa xil aadamiga saaran inay wixii ilaah u abuuray ka taxadaraan oo ay eegaan oy dhaqaaleeyaan oy nafsadoodana badbaadiyaan waayo ilaah wuxuu dhulka u sarraysiiyey aadamiga ha yeeshee dadku waa dembiilayaal oo ma qaadi karaan xilkaasi sababtaasi aawadeed ayaad arkaysaa dad badan oo lacag ka raadinaya dilka xayawaanka waxayna iloobeen in dhowridda xayawaanka uu xil weyn iyaga ka saaran yahay waxay laynayaan shabeelka libaaxa iyo weliba maroodiga waxaanay cunayaan hilbaha biciidka waxaa taasi ugu wacan in ay gabeen mas-uuliyaddii ilaah iyaga uu saaray oo waxay la tahay in ilaah uu u fasaxayo laynta duurjoogta haddii taas ilaah uu oggol yahay xayawaanka oo dhan wuxuu ku leyn lahaa daadkii dhulka aafeeyey wakhtigii nebi nuux ilaah wuxuu sida aynu ognahay badbaadiyey xayawaankii noolaa wakhtigii nebi nuux oo waxaa la soo geliyey doonnida marka adigana waxaa lagaa doonayaa inaad yeelato kasmadii awowga nuux oo aadan xayawaanka duurjoogta ah u dilin cunno iyo inaad lacag badan tabcatid aawadeed welibana ma ahan inaad deegaanka iyo dhirtii ay dugsan lahaayeen ka xaalufiso waxay la mid tahay adiga oo guryihii aad degganayd lagaa dudumiyey oo laguu diiday meel aad qabowga iyo roobka ka gasho marka waa inaynu isxilqaanno oon deegaanka iyo duurjoogtaba dhoorno haddii aynu geedaha baabi'inno duurjoogtana waynu baabi'inaynaa marka cid waliba waxaa mas-uul uu ka saaran yahay inay dhirta aad iyo aad uga taxadaraan oo kuwa jarayana ay ka hor yimaadaan welibana dhegaystayaal waxaa jira ururo gacan ka siinaya kuwa doonaya inay dhirta iyo deegaanka daafacaan wax kastoo dadku haddaba uu doonayo inuu sameeyo ilaah baa xukunka iyo talada ugu dambaynaya oo isaga ayaa dunida daafacan doona waxaanan taasi ugu mahadnaqayaa ilaah waayo ilama ahan in dadku ay awoodi doonaan inay laayaan xayawaanka oo dhan iyo inay wada xaalufiyaan deegaanka duurjoogta ay ku nooshahay haddaan dib ugu soo noqonno meeriska cutubka labaad waxaannu iminka idin akhriyaynaa baalka kun boqol sagaal iyo labaatan ee kitaabkii hosheeca aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo waan ku guursan doonaa inaad weligaaba tayda ahaatid haa oo waxaan kugu guursan doonaa xaqnimo iyo cadaalad iyo raxmad iyo naxariis oo xataa waxaan kugu guursan doonaa daacadnimo oo adna rabbigaad ogaan doontaa
xalayba masiixi akuu xamdibay ku waajibaye xumaantaydii buu dhinto xamdibay ku waajibaye xalayba masiixi akuu xamdibay ku waajibaye xinjirtiisii buu igu dhaqo xamdibay ku waajibaye xalayba masiixi akuu xamdibay ku waajibaye dembigaygii buu xalayo xamdibay ku waajibaye xalayba masiixi akuu xamdibay ku waajibaye geeridu ka xoog bacdiyo xamdibay ku waajibaye
sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin